bal markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waa tan saare cidla nuura nola socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin qaybtii saddexaad ee sheekadii jacaylka ahayd oo intiinii nasiibka u yeelateed qaybihii hore toddobaadyadiina dhaafay aad ku dhegaysateen barnaamijka cawayska washington caawana waxaynu ku maqli doonnaa wiilkii maxamed oo dhibaato xooggani ka soo gaadhay jacaylkii uu halganka adag u galay tolow maxaa qabsaday
qofay ay taladu dheelida inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa
sheekadan jacaylka ah oo runtii aad u xiiso badan dhegaystayaal badanina ay ka soo falceliyeen sidaa u taabatay qisadan oo uu ka sheekaynayo wiilkii ay ku dhacday ee maxamed barre cabdi ayaan caawana idin leeyahay maydinkaa waxbaba maqlay weli hawli waa ta dambaysa toddobaadkii hore waxaa inoo joogtay maxamed barre oo saldhigga booliiska looga yeedhay kadib markii macallinkii ay gabadha isku qabsadeen soo ashkateeyey balse askartii waxay sheegeen inaan saldhigyada jabuuti weli lagu garqaadin dad isku haysta dacwad la xidhiidha jacayl mar kale ayaa gartii odayaal dhaqameed lagu celiyey geedkana la isugu yimi oo macallinkii iyo ardaygii loo garqaaday waxaana la go'aamiyey in macallinku uu arrintaasi ka baxo maxamed wuxuu waalidkiisii ka codsaday in gabadha loo doono oo reerkooda loo weydiiyo si uu u guursado balse maxamed qoyskiisii waxay u kuurgaleen gabadha inankoodu jeclaaday iyo halka ay ka soo jeedo waxaanay waalidkiisii ku soo warceliyeen iyaga oo ku doodaya in gabadhu ay ka soo jeedo beelaha la haybsooco oo aanay kala guursan balse maxamed wuu ku gacan saydhay arrintaasi waxaanu sheegay inaanay jirin qof lagu haybsooco qabiilkiisa balan idinku wareejiyo maxamed barre cabdi oo u waramaya wariyahayaga sagal saciid faarax faamilka xaggiisa ay lahaayeen ma kala guursano adoo sidaasba markaa qofka markaa halkaad gaadhsiisay nacam way jirtay markaa carqalado lakin anu waxa waxba ma arkayn oo xitaa iminka ma aaminsanin markaa in qof bili aadan marka horta qabiilkiisa dee oo ku yeesho in ama maaragtay nacam sharaf dhac ama maaragtay nacam inuu bulshada kale markaa dee wax la qaybsan karin ama uu dee la ka nusqaaman yahay uma dareensani markaa laakiin adigu marka dadku ay qabiilka iyo waxa kale ka sheekeynayeen ayaan waxay kaala qiimo badnayd dumarka caalamka jooga oo dhan xaggaaga dabcan ayaan waxay nacam gabadh boqortooye haddii lasoo dhigi laha xaggan oo ayaan xagga lasoo dhigi laha anu markaas waxaa iga caddeed ayaan adeed waxaan nidhi gabadhii aan u tagno waan soconay ayaan kudheedaa bal iyadan aan afgaadhno waan socday marka ina kaloo faamili anaa nahay asxaab saaxiibana aan nahay baa israacnay markaas tiri ninkan odayga mar horba waan qanciyey goormaadii qanciday waxay tidhi qofka bini aadanka afka lagama qanciya tidhi mar waxaa jirta jirta muuqaalka laga qanciyo waxaa la yidhi nin weyn tag lama yidhaahdee wuxuu ku tagaa la tusaa marka waxay kuu tustay muuqaal ahaan inay raalli ka ahayn marka gabadhii waxay tidhi anigoo walaalkay waxaan ugu ducaynaa in iga qurux badan iga diin badan iga wanaagsan laakiin ani ahaan maanta ahaan wax walaaltinimo dhaafsan oo aan ninkan wada samayn karnin ma jirto sababtana inaad doodoontid ama aan maaragtay sii dabagala uma baahni sidaana maaragtay igaga raali lahaada ha isku dayno oo walaalkay baa tahay lama dhibo qofka jin markaa marxaba waan soo kala soconnay marka qoftii aada jeclayd ee intaasoo dhiba u gashay gabagabadii markay kugu tiri aan isdayno maalinta xilliga dareenkaagu siduu ahaa
qof adduunka aanan hadeete wax rajo ah aynagu oolin waxaan dareemay anigaa isweydiinay maad foolxun tahay ma qaabka dhismeedkaagaa foolxun ma qof nacam la qiimeyn karin baa tahay maxay kugu nafteed anaa nafteeda isku cadubayey marmar waxaaba lahaaba maxaa kugu caduway maaragtay maad nacam ceriiri baan dareemayey markaasaa moraalka waliba ladiis warma gabar yar baad isku buuqinaysaa hadal yar bay kuwa naagu magaalada jabuuti o dhan ba buuxo safyahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedii xusuusku casuumane cidadaa wehel moodaysa moodaysay cidadana wehel moodaysa ilmada ilmada cesho baan ku idhi abtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi muddada laba sanaad kala maqaneedeen jacaylka ayaan ma kaa yaraaday ma kugu saa'iday see xaalkaagu ahaa
waa runta horta qofka bilaadinka markuu qalbigiisa wax jeclaado sida ay waxaasi uga baxaan ama ay uga faaruqaan way adag tahay waxaan iska ahaa qof iska laangara ah. midda labaad hawshii ee arrinkan gab- ee gabadhan arrinkan in aniga gabadha naga dhexeeya uu weynaaday oo xaafadii iyo kaartigii iyo asxaabtii oo dhan ayaa markaa wala ogaaday xitaa gabdhihii kale markaa ma hadda isku ciyaal iskool hadday yihiin hadday ciyaal xaafadad yihiinba tii aan la hadlaba ma ayaan baad moodaysaa ma layga lahaa carqalad bay ku noqotay saamayn bay ku yeelatay hawshii ma qof kastoo i arko ma ninkii gabadha ah ayaan iga waran nacam eeg bil- bulshada iyaa xasuusin jirtay markasta iskoolka markaan kasoo bixin dariiqa maraykii salaam oo i waran maxmed khayr haye gabadha ayaan iga waran weli ma isashaan may marka xasuusteedu markaas way igu soo laalaami jirtay oo maadaama waxaan weynaaday ay dad badani marka ay ila ogaayeen ee marka labadaas sano sidii markii hore de aan ugu maaragtay aan xamaasadii markii hore ihaysay may ahayn laakiin way igu dhex abuurnayd waqtiguu cararayaa ee jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee runtii waxaad soo martay maxamedow marxaladaadu adag markii la firiyo n marxaladahan kala duwan ee kusoo maray n tii macalinkaagii dacwadii n inamadii kale asxaabta ahaayo hawsha kula waday n qabiilkii gabadha oo reer ku diidanaayeen gabadhii oo ku diiday markii waxaas oo dhan la isku daro may jirtay mid taa ka daran oo adiga shakhsi ahaan qalbigaaga wax u dhintay oo ayadana ka mid ah xaaladaha ayaan n kaa soo maray laba san markay kasoo wareegtay arrinkaas ee dhacdaday igu dhacday ayaa ayaa wax walba iga darayd arrinkaa laba sano kasoo wareegtay ayaaba markaa inaan saaxiibkay xaafadoogii ka furtay ganacsi dukaanku ka furay gabadha xaafadoogii marka gabadhii waan arkay hayii waad aragtay hib- isaa isaa gabadh maahin hible maahin eh, magaca male xaafad hooyadid markaas saama haa waa saa waa iyadii marka waan arkay maxaa ka macnaa ka haddaad aragtay gabadhaas buuqaygu laba sano kahor ayuu markaa la dhaafay ahayd hawshaan anagii iska- iskaga dayn marka wuxuu yidhi dadkii ku geliyo dhanba maara dad maaragtay khaldan bay ahaayeen gabadh waa gabadh fiican eh, annaga isku war isfaraysanay waa inaan eh, diin loo fi xawaan garanaa inay diin leedahay lakiin xaggaygay diin wuxuu yidhi waxaa ka bax ee haweenku ahmin malabo markaa iga yidhi su-aasha waxaan xasuusanayaa marka gabadha si walbay u fiican tahay iyo si walbay diin u leedahay hadday dee qalbiga ku doonay diintii iyo waxba kuma qabanayaan oo wanaagii kale iyo
markaa wuxuu yihi maxamedow maanta ani gabadha igu daa wal alloor maad ka joogtid baan ka idhi gabadhaas tulla ka reemaayne iminka waan isku fiican lakin gabadhaa markaad arkiga geshid billow iskumaan fiicnana dhow wuxuu yihi maanta haddii aan gabadha keeni waayo wixii dad galay haddii faamiinta haddii asxaab tahayba waxba kama jirin marka ninkii saaxiibkii ah hawshii uu galay gabadhii uu la hadlay arrinkii uu bandhigay ee, wuxuu ka yidhi inaan saaxiibkiga jiro oo markaa nin iska lacag la oo markaa entrepri- entreprise iyo shirkada leh ee, anigana dukaankan ii furay nacam si khaldan buu ka we- qayb khaldan markaa weji khaldan buu ka weeraray ee, been kusii xirogeli markaa runa kula dhaqantay inankaasaa markaa ay kaa qasba- qasbatay maalinta dukaankan furay buu ku arkay iga soo dhamay buui iminkana wuxuu ku maqan yahay inankaasi dubay rabadaanka ciidda marka iyuu imanayaa inuu kula kulmana doonaya kulantida ugu horeysana inuu markaa meerkiin u dhacna diyaar buu yahay buu yidhi inankan hawsha ku yidhi anaa dhammaynaya adig kumuu sheegin inuu gabadha qof kale u sheegayo ee wuxuu kugu yidhi adiga ahaan baan kaaga soo dhammayn gabadhiina wuxuu u sheegay qof kale oo adiga ahayn qof kale oo aniga ahayn ee haddii uuba ii sheegi lahaa waxaan ka idhi war arrinkan gabadha waad soo ma gelaysa ha gal laakiin intaad hawshaa gabadha aad ku jirtid aniga wax maaragtay war ood iga keeni kartid ma jiro haddii ay ku diidana ood arrinkan ku gul daraysatana waad isla aamusaysaa un gabadhii way i diida iyo dacwad iima gelaysid haddii ay ku yeeshaan markay ku yeesheen diyaar marka gabadhoo diyaar aad ii keentid unbaad waratan unbaad ayaan waatan iga odhanaysa lakiin dacwad kale oo aniga iyo adigana dhex iman karta ma jirto Yaan- waan iska xidhayayd markaa si ayna markaa eh, arrin kale iigu abuurmin oo markaa welwel kale sidan bay tiri iyo sidan kale tiri nacam wixii hore iigu soo laamin ayaan iska xidhayahay markii uu gabadha arrinkaa u warramay waxaa jiri marxaba waan la kulmay ba jir Marka- markaan la kulmay kadib baan markaa dee arrinkii gabadhii cii- rabadaankii baa soo galay intii rabadaankii intii ugu soo laami kayidhi gabadhii marxaba way ka tiri way kula kulmi doontaa hawshiina waan dhameeyey ee ciidday kula kulmaysaa Wo- war si fudud baad markaa ku dhamaysee sideed wax kugu suuragala marka geed baad gabadha ku taabatay war hawlahan oo kale anaa lay doonaa buuri waxaan waa shaqadayda aad markaa wax weyn ka dhigaysid uu socday gabadhii wixii baan ka idhi har- arrinkii sidaad iigu sheegtaan yaan ugu sheegay buuri oo sida may ku yeesha way igu yeeshay rabadaanka asagale wuxuu igu noqdaan kuleeyahay soddonkii cishe rabadaanka wuxuu igu ahaa saddex sannadood inuu wax sugayo ciiddii baa gaadhay maalinta ciiddii oo nacam waxaan qarashkan anigu markaa jirkayga geliyey iyo dharka aan markaa ku ciiday nacam kheyro macquul ahaba xaafad aan markaa xulnay oo xaafadaha faamiga aan xolnay ayaan sharaxnay gabadha aan markaa kusoo dhaweyna ka gabadha xaafadda lahayd iyo ninkii xaafadda lahaa cid kaloona soo siyaaran karti ma jirto aqalku maanta anagu noo xidhan yahay waad garanaysaa maalin ciideed siyaarashadu way badan tahay maqsinkan nin suldaana ama madaxweyneha imanaya maana gabadh baa imanaysa nacam lama maaragtay lama moodeyn markaasaa weliba faamigiina ka dhaadhicinay inay gabadhiisi diyaar tahay oo dee arrinka waa layska walowgaa mogtahay markaasay qaar lahaayeen caawa markay saa kugu timaado meherka annagaa bixinayn qaar baa kaloo lahaa waxaan bixinaynaa gudasha qaar baa lahaa nacam eeg nin walba markaa wuxuu qaybtu ka qaadanayay gabadha arooskeygii ayuu markaa isdiyaariyey oo ilaa markaa saddex cisho markay markaa ciidda ka hadhay ayaa marka aqalkan sii diyaarin xitaa aqalkii rajigii marinay oon aqalkii odayga marka rajigii wejiga uga bedelay waxay gaadhay maalintii ciiddii xarifkiisa uu socday gabadhiiba doonay inaan gabadha ninkan umuu sheegiba markaa waa ninkii sacuudiga ka yimaado waxaan u keenay aniga ma keenayo marka hablo aan fahminayo markaa sugiyaba gabadha yaa si deg deg markiiba ugu yaaco sharaab iyo xugiyo nacam inay arkaan gabadhan si anigu ugu waalan yahay inay arkaan iyo hablaha waxay dheer tahay war qofku qaar yidhahdo war waa iska caadi hablo annaga mayna lama taha waxbana dheer tahay in baa le waraa gabadh waraa gabarh san loogu waashoogo qabantaa in baa moraalkay dhisayso inankii baa yidhi muddo shan minid ay siiya inaan yar wala hadallaan doona markaa yar faraqeeya anuu markaa maqsin kale ku jiraa gudaha oon inimo iyo asxaab kula jira ama faamigii iyo oon teeleyska daawanaya marka halkaa la igu waanaya laga leeyahay bait somaana caawa kamar iminkada ma raacayna xaafidda abiid abiid ballaminaynaa waxba hawowlo anagaa dham nacam niyaddaa la dhisaa gabadha hadid waxaan ka fikirayay markaan guursado meeshii aan dhigan lahaa iyo nolosha haddama aanu markaa hadita galay hawsha waxay gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa sheeke iyo in maa shokansi adi xaggaaga way ka gudubta laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahayn xaqiiqa iyadu ma ogaba arrin xariifkaygan meesha maaragtay malaawaalka lagu maaweelinayo iyadu ima ogu ayadoo ninkii sacuudiga ka imaya lacag kala bay sugaysaa ninkii haa managerka ahay markaa sacuudiga shirkadaha badan lahaa iyay sugaysa iyadu sheekadii baa ninkii la dheeraatay toban midhid waa saacadda eeg labaatan midhid ninkii aqalkiibu kasoo bixi waay goormuu ninkana ku yeedhay iyo muxuu ku jira marka inan kaleo markaa isagna saaxiib aan nahay ayaa hawshaan marka markuu galay ninkuu ogaayo ka yidhi waa hawsha haddaad cabdi aanad ku guuleysanaynin waa hawshaa markaa aanad karaynin hadhowtul anagaa isku dhimanayno ee iminka ka baxa iyo meyi waan dhameeyey hawshaa anaa galayo ana igu daa waa hagaag caawa gabadhii ayaan waxay ku sugan tahay gurigii maxamed u sii diyaariyey inkastoo sheeko beena goobta lagu keenay su-aalaha isweydiintali waxay yihiin talow maxaa xigi doono markay aragto ninka loo keenay inuu yahay ninkii maxamed ee ay laba sano ka hor jacaylkiisa diiday markan ma oggolaan doontaa haddiise ay diiddo ninka maxamed ee bisha dhan gabadha kulankeeda sugayey ee uu ku soo mirkacay jacaylkii uu laba sano ka hor quusta ka istaagay maxaa u dambayn doonaa dadka goobta joogaa tallaabo nooceeya ayay qaadi doonaan waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybo kale oo ka mida sheekadan xiisaha badan barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa mar kale intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo dabyo way olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididaduu duxaa dabyo way olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididaduu duxaa dhigayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabinka ka calamadadashe hamoodin durbahaan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahaan la tumay inuu kugu soo daje
waa hagaag barnaamijkii cawayska washington iyo sahre ciidla nuur intaa aynu kaga gudubno